bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada ugu door karan warka habeennimo idaacadda beelula qodobada warkeennaada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xuska maalinta isku furanka haweenka oo maanta dunida looga dabaaldegay darka madasha mayrada dalka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa tacdiyada loo geysto haweenka oo lagu qabtay kismaayo dugsi u gaara ardayda baahiyaha gaarka qaba oo laga daafuray magaalada dhuusamareeb dhalinyaro ku nool magaalada jawhar oo noloshooda ka maaraya tacabka beeraha aqbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah gabadhii ugu horreysay carbeed oo gaartay xarunta hawada sare waa saddex iyo labaatanka bisha may labada kun iyo saddex iyo labaatanka intaasi waxayan qodobadii ugu door koronaa warka habeennimo idaacadda beerlula markanna isagoo fidsan xuska maalinta isku furanka haweenka ayaa maanta dunida looga dabaaldegay waryaheena cabduqaadir cumar ibraahim nadaare warbixinta warkan noo hayaa sanad kasta saddex iyo labaatanka bisha mey maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee joojinta fiisatulada ama isku furanka taas oo sare u qaadayso wacyigelinta sidii lagu ciribtiri lahaa xaaladdan caafimaad hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa waxay maanta oo kale abaabushaa taageero caalami ah oo loogu talagalay haweenka si sare loogu qaado ciribtirada isku furanka sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda ayaa bilaabay ololaha dabarjaridda fiisatulada ama isku furanka sanadkii labadu kun iyo saddexdii isku furanka umusha waa mid ka mid ah dhaawacyada ugu daran ee dhalmada waa duleel u dhexeeya marinka dhalmada iyo kaadihaysta ama malwadka oo ay keento foosh oo dabadheeraatay iyadoo aan la helin gargaar caafimaad oo deg deg ah xanuunkan ayaa waxa uu ku dhacaa ilaa iyo boqol kun oo haween ah sanadkii kuwaas oo u badan haween ku nool saboolnimo doctorayso xamdi cumar xalani oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne ayaa reediw beerluula uga warantay muhiimadda maalintan iyo astaamaha lagu garto xanuunka isku furanka
fistulada muhiimadda ay leedahay maalmahan oo kale in la qabto muhiimad aada u weyn oo gaarahay leedahay gaar ahaan geygeena soomaaliyeed fistulada waa xaalad isku furan ah saameyn aada u weynay leedahay muhiimadda ay leedahayna waxay tahay in haddii wacyigelintan idaacadaha iyo laga sii deeyo baraha bulshada ee jirto hooyo soomaaliyeed ee la dhiban xanuunkan ama xaaladan isku furanka loo yaqaano ee wacyigelintan ogaan laheyd inay waxaan wax jira yihiin cudur yihiin xaalad ay ku dhiban tahay markaasna inay u helayso goob caafimaad ee looga daaweyn karo marka way fududaan laheyd in kiisaskaas badan ee dhaafaha deegaanadeena joogo in xal ay u heli laheyd hooyadaas soomaaliyeed ee la dhibaataysan ama lala yaabo inay la xishoonayso ama laga yaaboba inaan wax laga qaban karin inay aaminsan tahay haddii aan gudaha u galno waa maxay xanuunkan fistulada ama definition of fistula fistula waa abnormal opening or passage between two organs or between organs on surface of the body isku furanka waa xaalad ay iskugu furmaan laba xubnood oo ka kala tirsan jirka markoodii hore si normal u xirnaa doctorayso canab cali macow oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka canab center oo ku taalla beledweyne ayaa riidow beerluula uga warantay kiisaska xanuunka isku furanka ee ay la kulmeen runtii hooyooyinkaas ku dhaca isku furanka runtii waa waa la caawiyaa sababtoo ah hooyooyinka waxyaabo badan ayaa maxaan ku dhahaa isha isku furanka markii hooyada kusoo dhacaysa u keena runtii fooshii oo aada u adkaatay ama xilligii oo maxaan ku dhaha wax loo qaban lahay oo aada loola soo daaho hadday noqon lahayd inay meelo dheerdheer hooyooyinkii laga keeno ina maxaan ku dhahaa isha iyadoo dhowr biri soolanaysay haddana waktigii oo dib usii dhaco ay dhali laheyd ayaa waxyaabahaas ayaa keeni karo inay marka foosha ay adkaato marka waxaan ku caawinaa in hooyadii maxaan ku dhaha isheega aan caawino wixii markaas aan u qaban aan u qabano
qaar ka mid ah haweenka beledweyne ayaa reediyo beerluul uga warramay saameynta isku furanka maanta oo ay tahay maalinta isku furanka aada iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa inay lahaato maalin gooni ah oo loo asteeyey waxaa jiro dhibaato farabadan ay ku kulmaan hooyada xilliga ay dhaleyso dhibaatooyinkaas oo ku imaani karo inay hooyada markay dhalmadii ay ku raagto ama ay qof ay dhalinayo umulo sadhaqameed ah oon dhakhtar ahayn inay sababto hooyadaas inuu isku go-do
dhibaatada ugu weyn horta isku furanka oo haysto waa haweenka xilliga dhalmada ee tahay waxaa keenayo een, goobaha caafimaadka oo la aadin xilliga dhalmada ee, umulse dhaqameedkii oo ogeyn umulse dhaqameedkii oo ogeyn maxaa la dhahay inuu cunuga inuu weyn yahay inuu yaryahay waxa keena badanaa isku furanka waa cunugiyo weyn iyo hooyadiyo umulisadii micnaha kawarhaynin aad mahadsan yahay wariyeenna cabdiqaadir cumar ibraahim nadaar warbixinta warkaasi nala socodsinaya markana muqdisho shirka madasha maayrada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha maayrada dalka kaasoo muddo saddex maalmood u socday maayirada degmooyinka beledweyne dhuusamareeb cadaado caabud waaq baydhabo xudur marka waajid baraawe kismaayo garba xarey afmada jowhar warsheekh maamulka gobolka banaadir iyo madaxda degmooyinka shangaani yaaqshid hodan iyo dharkiinley shirkan ayaa intii uu socday lagu soo bandhigay dhinacyada horumarka caqabadaha iyo arrimaha kale ee ku gadaaman howlaha la xiriira dowladaha hoose waxaana shirkan goobjoog ka ahaa muddadii uu socday qaar ka mid ah wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa shaqanka wasaarad ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii looga baaqsan lahaa magacaabista maayarada islamarkaana ay ka shaqayn doonaan dhismaha golaha deegaanka si bulshada ay u doorato hogaankooda waxaana sidoo kale uu ka warramaya ahmiyadda shirkan ugu horeyn ilaahay ayaa mahad leh nabadii caafimaad inoogu soo dhameeyey kulankan saddexda maalmood u socday madasha maayarada dalka soomaaliya dulqaadkiina iyo sabirkiina si gaar ah ayaan u bogaadinaya dad madaxa oo xafiisyo iyo shaqooyin badan wadada aad haydeen saddex maalmood oo dhan ayaa wakhtigiinnii la mashquuliyey laakiin muhiimadda uu leeyahay waa tii la wada qiray waxaan runtii iyana u mahadcelinayaa howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha ee howshaan daadihinayey un habitat iyo saaxiibada j b l g ga oo taageerayay iyo khubarada iyo xiriiriyaasha kale halkan joogay sidaad la socotaan doodaha hadda socda ee madasha wadatashiga qaran iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxdoodu ay ku ay ka wada tirsan yihiin waxaa ka go-an adkeynta awoodsiinta iyo dhismaha dowladaha hoose ee dalka sidaa darteed maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka waxay bixinayaan dadaal kasta oo dowladaha hoose ee dalka ku noqon karaan kuwa taabagal ah islamarkaasna awood u leh bixinta adeegyada dowladaha hoose waxaan dareensannahay dhismaha iyo shaqada dowladaha hoose inay muhiim u yihiin xoreynta xasilinta horumarka iyo adkeynta nabadgelyada islamarkaasna dowr wax ku oolah ay ka ciyaarayaan kasbashada kalsoonida shacabka soomaaliyeed ee loo adeegayo ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay waa iidsannahay warmudteedka shirkan ka soo baxay waxaanan hubin doonnaa in laga miro dhaliyo lagana gaaro meesha uu ujeedkiisana uu gaaro annagoo isku dhan warmurtiyeedka sida ka muuqatay qodobadiisa howlaha qeyb wuxuu siinayaa dowladaha hoose howl wuxuu siinayaa dowlad goboleedyada howlaha qaar kuwo kale dowladda federaalka dhankeeda ayay jiraan kuwa hay-adaha caawiya ee halkaan nala jooga saaxiibadeena dowladaha hoose ayay qeyb ka ah in isku wada jirta oo intaasoo dhan ay wada leeyihiin warmurtiyeedku waa ka muuqatay in laga gudbo qofka la magacaabayo oo aan soo istaagno stageka golaha deegaanka marka koowaad in la soo istaago marka sanada soo socota waxaan rajeyneynaa maayiraduna inay intaan ka bataan maayirada lasoo doortaana xoogga siinaynaa oo at least maaragtay golaha deegaanka ka dhex yimid ayaan ayay madashu xoogga siin doontaa kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa tacadiyada loo geysto haweenka ayaa lagu qabtay magaalada kismaayaha gobolka jubbada hoose wariyahena cumar yuusuf aadan ee warbixinta horkan noo haya xarunta cilmi baarista haweenka ee s w s c ayaa magaalada kismaayo ku qabatay dood ay ka wada qayb galeen haweenka degmada kismaayo iyo haweenka saraakiisha booliiska ah kulanka ayaa looga dooday sidii loo heli lahaa meel ay dumarka jubbaland ku soo gudbiyaan xogta tacadiyadaha ay la kulmaan iyo sida ugu macquulsan ay xogtooda u gaarsiin lahaayeen hay-adaha ammaanka ee wax u qaban lahaa faadumo aadan mandela guddoomiyaha ururka haweenka jubbaland ayaa ugu horeyn furtay kulanka iyadoona faahfaahisay ujeedka hadda waxaan ilaahay noo suurtageliyey inaan isla helno gabdhihii ciidanka booliiska ahaa oo annaga dhigeenna ahaa oon sirteenna u sheegan lahayn hadday dhacdo dhacday ahaan lahayd oo annaga aan soo gudbinay iyo hadday tahay dhacdo innaga nafteenna nagu dhacday hadday tahay ama mid aan ka soo shaqaynay shaqooyinkeenna ku saabsan ee shaqooyinka aan qabanno ku saabsan oo ah noocaas dadka aan waraysan lahayn oon u baahnayn oon lahayn weligan waxaan u baahannahay gabdho booliisa oon dowladda la hortagayno oon madaxweynaha la hortagnay taliyayaasha la hortagnay waxaan u baahannahay gabdho booliisa oon u sheegano danteeni iyo wixayna qarsoon u sheegano oon hoos noola hadli karo oo ayagana noo noo qarin kara sirahayna noo hayn kara waa maanta halkan waxaan ku fadhinaa afartan gabdhood oo laga soo xuno gabdhaha magaalada kismaayo ahna gabdhahana isleeyahay waa gabdho macquul ah ee bulshada wax u qaban kara si caad iyo si sir inta wax ugu qaban kara waay maanta insha allah waxaan rabnaa inaan waxba la harin waxbaana qarsanin gabdhihi wayna hor fadhidaan fadhiga saddexaad wayna hor fadhiistaan waaye oo hay-adda noo suurtagelisa waaye in gabdhihii booliiska aan danteenna u sheegno qaar ka mid ah dhinacyada kulanka goobjoog ka ahaa ayaa soo jeediyey talooyin kala duwan maxaa ka qabataan kiisaska laydinkeena ee quseeya arrimaha tacadiga sideyna cadaalad ugu raadisaan ama u caawisaan gabdhaha dhibanayaasha ah waayo inta badan waxaa dhacdo gabadh markii dhib loo geysto in maxay ahayd dhibkeedii la hoosaasiyo ama dad qaasa ama dad yar odayaala inta laga fadhiisto macnaha wax loo dadaboolo oo gabadhii saas aysan cadaalad ku helin qofkii dhibka geystayna uu noqdo qof aan dhib geysanin camal u dhaqmo gabadhina ay noqoto qof dhibki la nool oo maxay ahayd wax aanan maanta faa'iido kalena aysan helin ay noqoto dhibana dhibki loo geystay la nool marka qaabkee aad ugu raadisaan maxay ahayd cadaalad ama u caawisaan gabdhaha tacadiyada wasaaradda xuquuqul insaanka aan ku lahayn lambar gaaban hadda gabadh baa jirta xubin ah oo haddaba ila socoto oo arrimaha ku shaqayso marka kadib waxaan aada ugu baahnaan lahayn inay isku taxruujiyaan hadlaha booliiska inay la bargaaban noo sameeyaan oo fududeyn ah si aan kiisaska halkaa ugu soo gudbino
dhanka kaloo ahayd maamooyin fara badan oo ka dhawaajiyeen oo halkaan fadhiyeen inaysan jirin gabdho booliis oo laamaha jooga arrintaas waxaa rabaa muno iyo tiimkeeda inay celiyaan runaanta marka la fiiriyo beenbeeda meelaha lagu gadmay meelaha tababarada gabdhaha gabdho badan askar ahaan ugu aragnaa been ma sheegaya laakiin markii xarumihii la tago meelaha baaritaan inta badan gabdho badan kugu aragno meelo meelo gooni unbaa gabdho dhulfog aragnaa laakiin ma garanaya gabdhaha inta badan askarta u tababartay meel ay naga aadeen waxaan jeclaan lahay in gabdho badan kasoo biira oo ay meeshaas gabdhihii dowgal ay ku sameeyaan dabcan waxa laga yaaba gabdhihin askartii u tababartaan laakiin aysan inta bulshadooda u shaqeeyaan aysan ka ahayn
labadii kun iyo hadda toddobiyo tobankii iyo wixii ka dambeeyo dhan anaga waa shaqaynayna walow aysan jirin isdhexgal marka horeeto oo sida hadda isku dhexgalnay oo hay-adihii wasaaradihii iyo muxuu ahayd ururka haweenka aa isku dhexgalnay awal inkastoo ay jirin wada shaqayntaas oo hadda laakiin wada shaqayntan ay hadda bilaabatay sacdiya cabdulaahi jeyte madaxa xarunta cilmi baarista haweenka ee s w s c ayaa sheegtay in la joogtayn doono kulamadan
aadaa ugu faraxsanahay maanta inaad kasoo qayb gashaan munaasabadan quruxda badan runtii waxayna wayna farxad gelinaysaa maanta gabdhihii booliiska gabdhihii actifistiyaasha gabdhihii hogaamiyayaasha ahaa inay isbaranayaan isla hadlayaan ay ka wada hadlayaan siday iskula shaqeyn lahaayeen sida loo yareyn lahaa shaqaaqooyinka sida ma aragtay tacadiyada loo yareyn lahaa laga wada shaqeynaayo runtii waa guulaa gaarnay xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed s w c inta badan waxay ka shaqeysaa arrimaha haweenka haddii ay noqoto inay isu keento haweenka hadday isu keenaysa haweenkiiyo booliiskii haweenkiiyo dowladii ujeedada saxda ay raadinaysana waxay tahay inay haweenka awoodooda kor noqoto yaraato shaqaaqooyinka ku dhaco fursadahana inay qayb ka noqdaan waad mahadsan yahay guryaheena cumar yuusuf aadana warbixinta horkaasi nala socodsinaya markana dhuusamareeba dugsi u gaara ardayda baahiyaha gaarka qaba ayaa laga daafuray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudugga wariyeenna bilaanla daahir waanay warbixinta horkan noo haya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa laga daafuray iskuulka horyaal oo ah iskuul wax lagu bari doono caruurta baahiyaha gaarka qaba caruurta kala duwan ee baahiyaha gaarka qaba ayaa ka faa'iidaysan doona waxbarashada iskuulka oo ah mid lacaglaan ah maamulaha iskuulka horyaal xamdi cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixisay sababta ay u aas-aastay iskuulka iyo tirada ardayda wax ka barato iskoolkan waxaan ku bilownay horta hadda muddo hal sano camal oo iskoolkan furan yahay laakiin waxaan u malaynayaa sanad kaleeto oo ka horreysana waxaan ku jirnay qabanqaabadan iskoolkan iyo ilmahan sida aan usoo aruurin lahayn iyo qaabkaan u mari lahayn alxamdu shukri bilcaalamiin ilaahay waa noo fududeeyey annagoo meelo badan usoo marnay ururka curyaamiinta oo maxay ahayd deegaankeenan annagoo lasoo kaashanay waalidiintii lasoo kaashanay raadin badan iyo maxay ahayd hadayday badan labaatan iyo toddoba cunugaa isku keennay marka labaatan iyo toddoba cunugaan haynaa oo meeshaan hadda wax ku barnaa waxaan tagnay deegaamo ku heraarsan degmadeenan ilmo badan oo baahiyaha gaarkaa qabaa way joogaan duruuf jirta awgeedana way awoodi waayeen inay ilmaha magaaladan keenaan horta alxamdulilah annaga ilaahay wuxuu noo fududeeyey gabdho isku tagay oo deegaankaanaan nahay cid kore oo na saacidaynaysana ma jirinin gabdhaheenaanaa wax isku ar aruurinay ku talagalnay inaan ilmahan wax barno ilmihii waa keennay waa barnay dadka maanta adduunka joogaaho siyaabo badanay wax u barta aad mahadsan yahay wariyeenna bilaala daahir waana warbixinta warkaasi nala socodsinaya markana jawhara dhalinyaro ku nool magaalada jawhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa nolol maalmeedka qoysaskooda ka raadsada tacabka beeraha wariyeenna cabduqaadir cumar bilaan nadaara warbixinta warkan noo haya magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya tacbashada beeraha gaar ahaan bataatiga kuwaasi oo shaqadan uga maarmay inay ka tahriibaan dalka dhallinyaradan ayaa bataatiga waxa ay ku beereen beeraha hoos yimaada magaalada jowhar waxaana si xoogan looga isticmaalaa gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdi xaaji oo ka mid ah dhallinyarada tacbada bataatiga ayaa ka waramaya marxaladaha uu maro beerista bataatiga ee xilliga ku habboon ee la tacbado xili ay ku habboontaha ayaa jirto in la tabco wuxuu ku habboonyahay xilliga oo la dhahayo gu-a gu-ii waxa waaye xagaayo helaya qoyaanu helayaa ururaya marka isaga taas waa ku dhalaa si fiican ayuu ugu dhalaya laakiin xilliga deerta kuleelaa jiro kuleelkii dhulka ayaa jiirirayo xilligaas ma habboona tacabkiisa run ahaantii marka wuxuu ku habboon yahay xilliga gu-a xilliga kale waxa waaye oo deerta waxa waaye waa bakhtiyaa nasiib si fiican xataa mu dhalaya xididda ayuu daysanaya laakiin xilliga oo xagaayga e waxa waaye bahalka waa dhidhigaya sigoo weyn oo caag saddex la dhadhan ayuu oo gelinaya dhulkan sida soolkan waa loo soolaa dhulka marka hore cagafaa la marinaya marka hore dhulka waa loo soolaa markii la soolo dhulka waa la waraabinaa markaasaa la tilaalaa walaa run ahaantii hadda xilligan oo deerta oo gu-a si fiican ayaa horta ayaa loo beeray loorkiina waxaa la gadanayay toban doolar zaa'id ayuu noqday saaqiisa hore an hadda nin walaal ayaan ka soo qaatay ilaahay kheyra siiyo wax shilin ayma igu fadhiyaan hadda halahan oo beerta aan ku beeray nin walaala isoo siiyey xaliime maxamuud cabdulaahi oo ka mid ah haweenka ku iibiya bataatiga suuqyada magaalada jowhar ayaa ka warbixisay qiimaha bataatiga iyo sida ay dadka u isticmaalaan
bataatiga goorta toban kun aan gadooyaa goob shan kun aan gadaa taanxabadda markii ugu dambaysa lix kun aan ka gadaa si walba ama sidiisa ku cun ama leleefoo ku cun si walba ay ku jecel yihiin bulshada amba karso amba suugu ku darsa amba leeleefoo ku cun aad mahadsan yahay wariyeenna cabdiqaadir cumar ibraahim nadaar warbixinta warkaasi nala soo codsinaya halkurkaas aad kala socotaan idaacadda beerule ee magaalada baledweyne mowjada siddeetan iyo siddeed dhibacsidiga nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan bareehena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo websayte-ka intaan akhbaraadka dibadda u guddeen kusoo dhawaada xubinta sariifka iyo suuqyada
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiiba meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada xubinta sarrafka iyo suuqyada warka habeennimo ee redio beerula xubinta waxaynu ku eegaynaa qiimaha la iibiyey sinyeeriyaasha haddii aan ku hormaro sinyeeriga galax ayaa la iibiyaa saddex nafarkiisa toban doolar iyo bar galax hal nafarkiisa ayaa la iibiyaa shan doolar iyo bar se sinyeeriga badbaada ayaa la iibiyaa saddex doolar sinyeeriga caadiga ah ee tolan ayaa saddex dhibic shan suuqyada baladweyn ka maraya halka midka aan tolnayna la kala siisanayo laba doolar iyo bar xubintiina waa eegaynta
aad mahadsan yahay wariyeenna cumar yuusuf adan oo nala socotinaya xubinta sariifka ee suuqyada warka habeenimo idaacadda beerlula markana akhbaraadka dibadda gabadhii ugu horreysay carbeed oo tagta hawada sare ayaa timiday xarunta hawada sare ee caalamiga ee loo yaqaano i s s riyaana barwani iyo nin kale oo u dhashay dalka sacuudiga ayaa xaddii u duulay hawada sare iyagoo saaran gantaalka space x ee falcona sagaal ee mareykanka laga leeyahay waxay rajeynaysaa inay dhiiri gelisaa haweenka kasoo jeeda dhammaan qeybaha kala duwan ee bariga dhexe haweeneydan ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee carbeed ee u duusha hawada sare guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeenii habeennimo ciddii uu sheegay warkeen waxay dib uga dalacan kartaa baraha internet-kan ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitterka iyo sayidka inta horkan mid lamida dib u kulmidaan waxayna ka tagaysaa nabadgelyo